nin xukun xukun kala duwan ayaa ku dhacay midka ugu badnaa wuxuu ahaa siddeed iyo toban sano ka labaad saddex iyo toban sano iyo ka saddexaad oo toban sano ah saddexdaas recent iyagay ahaayeen waxaa jiray nin kale oo countigan orange county la dhaho nagu dhegan san diego nagu ku dhegan oo isagana xukunkiisa uu dhici doono bisha january afarteeda marka maxaa ka reebay isaga mar haddii ay isku kaysahaayeen oo dacwadooda ay muddo wada socoteen waxaa laleeyahay looyaradii difaacayay ayaa dibu dhacan keenay taas ayaa sabab looga dhigay arrinta isaga ka dambeysiisa ma loo ogol yahay markaa qolyahan la xukumay inay abiil ka qaataan dacwadda mise xukunkaasi sidaasuu ku dhammaaday may waa loo ogol yahay looyaraduna way sheegeen maanta difaacayay nimankan inay waxay dhaheen abiil baan ka qaadanaynaa oo supreme court baan mataqaanaa keiska geynaynaa marka waxay noqonaysaa lugtii u horreysay bay noqon doontaa tani laakiin way caddahay inay abiil ka qaadan doonaan waan gartay marka muddo intee leeg buu socday dacwadoodu oo dhowr jeer dhegeysi baa loogu yeedhay maxkamadda marka la isku geeyo min bilow ilaa maanta oo xukunkani dhacay intee bay qaadatay imse sanay socoteen horta dembiga waxaa lagu helay sanadkii hore oo macnaha guilty la yidhi laakiin sida ay soo qoray jaraa-idku kayskan wuxuu socday waxay dhaheen waxaanu baarid bilownay two thousand threegii ama sanadkii labada kun iyo saddexda kadib cadeymaha la waayey kadib waxaa dib loo furay labada kun iyo toddobada two thousand sevenkii marka baaritaanka ilaa two thousand seven wuu socday laakiin iyagu xilligay ogaadeen waa xilli dambe laakiin xagga dawladda baaritaankoodu say caddeeyeen ilaa two thousand sevenkii wuu socday marka saddexda la xukumay iyo qofka kale ee iminka xukunkiisii weli aanu dhicin afartuba waa rag afartuba waa rag haa afartooda rag wey maxaa lagu eedeeyey marka xukunkooga maxaa loo cuskaday xukunkooda waxaa loo cuskaday waxay dhahaan caawimaad oo weliba xagga lacagta ah caawimaad ay u geysteen oo ay caawiyeen urur argagixiso oo sida al-shabaab oo kale iyagu ma qirteen mise dembigiun baa lagu caddeeyey sidaa unbay dembiilayaal ku noqdeen ma ayna qirin iyagu ilaa bilowgii waxay dhaheen dembigan ma qabno wuxuu aaday trial iyo waxa la dhaho juuri oo ah nidaamka cadaaladda maraykanka kaas ayaa ku helay dembiga marka waatay markaa ma jiraan dad makhraatiya ah oo maxkamadda iyagu intii dacwaddu socotay ka hor caddeeyey iyo waxyaabo caddayn oo lagu muujinayo inay dembigan ku jireen sida telefoonno iyo caddaymo kale lasoo helay sahro dad ma aysan badnayn dad ku markhaati furay laakiin waxaa kayskan loo isticmaalay waxa la yidhaahdo dhegeysiga telefoonada ayaa ugu wixii ugu weynaa ay isticmaaleen qolyahan xeer ilaalintu ayay ahayd naasna way qiratay in kayskan loo isticmaalay macnaha f b i da way way qirteen in loo isticmaalay kayskan telefoon dhegeysi telefoon waa tahay marka asad maadaamood ka mid tahay booliska communitiga ama bulshada ee magaalada san diego dadkan shaqadooda caadiga ah ee ay qaban jireen maxay ahayd wallahi dadkan saddexda ah laba ka mida waxay ahaayeen dadka aada looga yaqaano magaalada san diego mid wuxuu ahaa imaam masaajidka soomaalidu ay aada ugu tukatoy ay soomaalidu gadatay imaamkoodu ahaa ninka kalena isna wuxuu ahaa nin magaalada aada looga yaqaano oo wuxuu ka shaqayn jiray markii u dambeysay xawaalad qofka saddexaad wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo maca tax tagsiilo ahaan jiray markii la qabtay kolley tagsiilo ayuu ahaa waa tahay marka sidee u dareentay bulshada ee gobolka ku dhaqan gaar ahaan magaalada san diego oo soomaali badanina ay degan yihiin kayskan muxuu ahaa case ay soomaalida san diego ay aada isha ugu hayeen waraaqo fara badan baa loo qoray oo mataqaanaa abiil loogu sameynayo oo mataqaanaa in laga khafiifiyo wayna aad baa real ay uga xumaadeen soomaalidu san diego haddaan nahay xukunkan ku dhacay nimankan waa tahay dadka wax saameyna ma ku yeelanaya maadaama oo qaar ka mida bulshada weliba hogaamiyaashii dhinaca diinta iyo dad kaloo magaaladii laga yaqaano xukun noocan oo argagixiso lala xidhiidhinaya ku dhacay dadka kale saameyn ma ku yeelanayaa ee magaalada degan kayska maadaama uu muddo soo jiitamayey dee qasab heladoodii baa joogta saameyn wuu ku yeelanayaa laakiin sidii loo xidhay ba annaga xafiiska annagoo kale wuxuu isku dayay inaan isku soo dhaweyno hay-adahan sharci fulinta iyo bulshada waxaan sameynay shirar oo labadii biloodba mar dhaco oon isku aragno oon isku wadaarsano annaga iyo bulshada soomaalida dadka leaderskooda ama hogaankooda ah iyo hay-adaha sharci fulinta f b i da u s attorniga boliiska sheriffka hay-adahaas oo dhan iyo inaanu is aragno labadii biloodba mar si aanu xogta isu dhaafsano oonu arrimaha wixii mugdi ku jira aanu u wada uga wada shaqayno waa tahay sidaad og tahayba arrimahan argagixisada si guudba soomaalida way wada saamaysay sidaas si la-eg ayay soomaalida san diego ama californiana ay saameyn guud ugu leedahay xagga dareenka ah iyo magacii iyo waxyaalihii khaasatan al-shabaab iyo wixii ka dhacay westgate nairobi arrintaas oo iyadana dareenkeeda leh marka ilaa hadda maana arag wax soomaali ahoo si khaasa particularly macnaha midabta koor iyo waxaas la kulma